faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan araxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idlahantiinba meel walboo joogtaan iyo si walboo maqalkayaga raadyaha cadaado uu idiin soo gaarayaba waxaad ku soo dhowaataan warka subax ee raadyaha cadaado qodobada saaka aad ku maqli doontaan kuwooga ugu doorkaroonna waxaa ka mid ah qarax khasaare geystay oo ka dhaca qaybo ka mid ah gobolka hiiraan shir maalinkii labaad ka socda magaalada hobyo ee gobolka mudug wakiilka guud ee qaramada midoobey iyo madaxweynaha jubbaland oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka jubbaland wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya oo maanta kusoo wajahan magaalada dhuusamareeb xukuumadda soomaaliya oo la filayo inay dhowaan ku dhawaaqdo xilliga uu dhacayo shirka dib u heshiisiinta ee beelaha dega galmudug qodobada iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan iminkasi
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo talaada ah taariikhdu ay ku beegan tahay lixyo tobanka bisha toddobaad ee luulyo sannaddu waa laba kun sagaaliyo toban waxaa idiin warramaya anigoo ah jile jaamac jile aynu ku bilownay qarax khasaare geystay ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan iyadoona ay waxyeello ka soo gaartay ciidamo ka tirsan kuwa amisom warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo ciidamo ka tirsan kuwa itoobiya ee howlgalka amisom ka mid ah lagula eegtay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan qaraxan oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan waxaana lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada itoobiya kuwaasi oo ku wajahnaa saldhig ay ku leeyihiin duleedka deegaanka halgan ee gobolka hiiraan weli si rasmi ah looma shaacan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qaraxaasi lala eegtay kolonyada ka tirsan ciidamada ah etoobiya al-shabaab ayaa waxa ay sheegteen mas-uuliyadda qaraxaasi waxaana ay sheegeen inay ku dileen labaatan askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya si kastaba ciidamada amisom ee ka kala socda wadamada kala duwan ee afrika ee garabka siiya soomaaliya ayaa waxa ay mararka qaar lala eegtaa qaraxyo kala duwan oo ay intooda badan sheegtaan mas-uuliyadooda ururka al-shabaab shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha qaar ka mida beelaha dega galmudug ayaa waxa uu maalinkii labaad ka socdaa magaalada hobyo ee gobolka galgaduud shirkan oo ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamanka soomaaliya saraakiil ciidan iyo weliba xubno siyaasiyiin ah oo ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu maalinkii labaad ka socdaa magaalada hobyo ee gobolka mudug shirkan ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayaa dib heshiisiinta iyo soo kabashada qaybo ka mida beelaha dega galmudug oo haatan muddooyinkii dambe ay ka dhex jirtay colaado sokeeye shirkan ayaa la filayaa inuu muddo socdo waxaana la filayaa inta badan in lagu soo qaadan doono arrimaha dib u heshiisiinta sidoo kalena lagu taageeri doono dhismaha dekedda hobyo ee gobolka mudug sidoo kale waxaa shirkan la filayaa in intiisa badan diiradda lagu saaro arrimo badan oo quseeya galmudug walow xubno badan oo ka tirsan odayaasha dhaqanka galmudug ee shirkaasi ka qaybgalaya ay caddeeyeen in shirkaasi uusan ka hor imaanin arrimaha dowladda dhexe ee soomaaliya wakiilka guud ee qaramada midoobay iyo madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka jubbaland magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland waxaa shalay ku kulmay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka jubbaland iyo sidoo kale xaaladii guraacnayd ee dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo axmed madoobe ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixiyey wadahadallada dhex maray isaga iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya أثر جيل عصب سجاد سوان فايتاي سفر كي ugu horeysay uu ku yimaada kismaayo iyadoo waqti hore ay ugu dambeysay isbedel badan oo ka arkay waxaa ka wada hadlay arrimo badan oo isagoo ka tacsiyeeyey qaraxii maalin dhaweed ka dhacay magaalada kismaayo ee ay hoteel madiina soo weerareen al-shabaab iyo arrimo badan oo guud ahaan siyaasadda waddanka soomaaliya meeshay maraysa iyo arrinta jubbaland iyo doorashooyinkii arrimo ku saabsan waxaan odhan karaa guud ahaan aragtida isu dhow aanu ka lahayn qodobadii aanu ka wada hadallay waxaananu sheegnay jubbaland inayna dhibaato gaaraho ay qabta ayna jirin waxa waddankan lagu dhaqi kara ama ku hoggaansami karana ay tahay in la ilaaliyo dastuurka waddanka u yaalla taasaana ah waxaa dadka kala hagi karaya ee ficlanna aragti isu dhow aanu ka lahayn waanu sheegnay doorashada jubbaland inay wakhtigeedu ku dhacayso amnigeeda iyo meeshay ka dhacay si mas-uuliyaddeeda ay reer jubbaland leeyihiin odayaashii dhaqankooda ay diyaalkooda yihiin iyagoo ula kulmay guddigii doorashooyinka aan filaya inuu mas-uuliyiin badanna la hadlay qaybo kale oo waftigiisa ka mid ahaana waxay ka hadleen waxyaalaha guud ahaan soomaaliya laga qabanayo reer jubbaland baahidooda iyo wixii horumarinta ku saabsan waan soo dhaweynaynaa mar labaad iyo madax laxaad mr swan welcome to swan is your brain dhankiisa james swan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay ugu horeyn arrintii musiibada ahayd ee dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland waxauna sidoo kale soo hadal qaaday in ay ka wada hadleen isaga iyo axmed madoobe arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha iyo amniga iyo horumarinta jubbaland I'm very pleased to visit uh, Kismayo, but I have mixed emotions. I share with the people of Kismayo and of Jubaland as they deal with this terrible tragedy. President Madobe and I discussed a range of issues regarding security, economic development, waxaan aada ugu faraxsanahay inaan soo booqdo kismaayo waxaan qabaa dareen isku dhaf ah waxaan la wadaagay reer kismaayo iyo jubbaland murugada dhimashadii darayd oo ka dhalatay weerarkii argagixisanimo ee dhacay labiyo tobankii julaay anigoo ku hadlaya xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya waxaan tacsi u dirayaa dadkii ku dhintay weerarkaasi sidoo kalena waxaan caafimaad u rajaynayaa dadka ay dhaawacyadu ka soo gaareen isla weerarkaasi ma jirto marmarsiyo loo heli karo gaboodfalka nuucani oo kale ah qaramada midoobay waxay garab taagan tahay dadka reer jubbaland xilligan adag oo ay wajahayaan musiibada daran aniga iyo madaxweyne madoobe waxaan ka wada hadalnay arrimo dhowr ah oo ay ugu horeeyaan arrimaha amniga dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarinta dowladnimada jubbaland President Madobe and I discussed a range of issues regarding security, economic development, si kastaba kulanka labadani mas-uul ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan la filayo in doorasho ay ka dhacdo deegaanada maamulka jubbaland wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu kusoo wajahan yahay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ahna xarunta gobolka galgaduud dhanka kale waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo goorta uu dhacayo xilliga waa xilliga uu dhacayo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug oo horey loogu cilaamiyey magaalada dhuusamareebe ee caasimada maamulka galmudug magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxaa maanta ku wajahan wafdi uu hoga- waxaa maanta kusoo wajahan wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabriye kaasi oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya wasiir sabriye ayaa horey dhowr maalmood waxa uu ugu sugnaa magaalada dhuusamareebe isagoona ka qayb qaatay heshiisyadii madaxda ahlu sunna ee ku biiray galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana uu dadaal adag ku bixiyey xalinta dowladda federaalka ah iyo xiisadii ka dhex jirtay maamulka galmudug ujeedada wafdiga wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ee magaalada dhuusamareebe ayaa la sheegay inay filayaan in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo guddiga qabashada shirka dib u heshiisiinta ee deegaanada reer galmudug magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa saakay laga dareemayaa qabanqaabada soo dhoweynta wafdiga wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya waxaana sidoo kale magaalada dhuusamareeb ku sugan ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre sidoo kale waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo xilliga la qaban doono shirka dib u heshiisiinta islamarkaana uu sidoo kale ku dhawaaqi doono xubnaha guddiga qabanqaabada ee shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug guud ahaan iyo gebi ahaan dhegeystayaal waxaa intaa ku dhan warkii subax ee raadiyaha cadaadood kala socoteen muujada sideed sideed dhibic shan megaartis warka waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinayay anigoo ah jile jaamac jile waxaa qayb ka qaatay farsamadiisa saaxiibkay cabdirashiid cali maxamed soo saaristiisna qayb ayuu ku lahaa tan iyo intaa ku kulmayna warkan warka xige waa bahdii radio cadaado idinle sidaa iyo ammaana allah isma dhaafna saaxiibayaal